timoteus koowaad cutubka lixaad in alla intii addoommo ah oo ka hoosaysa harqoodka addoonnimada saydyadooda ha ku tiriyeen kuwa maamuus oo dhan istaahila si aan magaca ilaah iyo cilmiga loo caayin kuwa saydyo rumaysan lahu yaanay quudhsan maxaa yeelay waa walaalo laakiin ha u adeegiin intay quudhsan lahaayeen maxaa yeelay kuwa shuqulkooda wanaagsan ka faa'iidaa waa kuwa rumaysan oo la jecel yahay dadka waxyaalahan bar oo ku waani haddii nin dadka cilmi kale baro oo uusan u oggolaan hadalka runta ah oo rabbigeenna ciise masiix iyo cilmiga raacsan cibaadada kaasu waa kibirsan yahay oo waxba garan maayo wuxuuna u jeellan yahay su'aallo iyo hadal iskuqabasho waxaana ka yimaada hinaaso iyo dirir iyo cay iyo tuhun xun iyo murannada dadka maankoodu kharribmay oo runta waayey iyagoo u malaynaya in cibaadadu tahay wax faa'iido laga helo laakiin cibaadadu waa faa'iido weyn markii waxa la haysto raalli lagu yahay waayo dunida waxba ma aynu keenin waxbana ka qaadan kari mayno laakiinse haddaynu haysanno dhar iyo dhuuni way inagu filnaan doonaan laakiin kuwa doonayo inay taajir noqdaan waxay ku dhacaan duusasho iyo dabin iyo damacyo badan oo nacasnimo ah waxyeelona leh oo dadka ku hafiya baabbi'in iyo halaag waayo jacaylka lacagtu waa xididka xumaatooyinka oo dhan oo qaar intay hiigsanayeen ayay iimaankii ka ambadeen oo waxaa muday tiiraanyo badan laakiinse adigu nin yahow ilaah waxyaalahan ka carar oo raac xaqnimada iyo cibaadada iyo iimaanka iyo jacaylka iyo dulqaadashada iyo qabownimada dagaalka wanaagsan oo iimaanka dagaalan oo qabso nolosha weligeed ah oo lagugu yeedhay oo aad qirashada wanaagsan ku hor qiratay markhaatiyaal badan ilaah hortiis kan wax kasta nooleeya iyo ciise masiix hortiis kan bontiyos bilaatos hortiisa qirashada wanaagsan ku qirtay waxaan kugu amrayaa inaad amarka ku xajisid iinla'aan iyo ceebla'aan ilaa rabbigeenna ciise masiix muuqdo muuqashadaas uu wakhtigiisa muujin doono kan ammaanta leh oo keligiis xoogga leh oo ah boqorka boqorrada iyo sayidka sayidyada kan keligiis aan dhimanayn oo ku dhex jira nuurka aan loo dhowaan karin oo aan ninna arkin lana arki karin isagoo ha lahaado ciso iyo itaal weligiis aamiin kuwa dunida tan haatan la joogo hodanka ku ah waani inayan iskibrin oo ayan maalka aan la hubin isku hallayn laakiinse ay isku halleeyaan ilaaha wax kasta si deeqsinnimo ah inoo siiya si aynu ugu raaxaysanno oo waani inay wax san sameeyaan oo ay shuqullo wanaagsan hodan ku ahaadaan oo ay deeqsi ahaadaan oo ay dadka kale wax siiyaan iyagoo wakhtiga imanaya u dhiganaya aasaas wanaagsan inay nolosha runta ah qabsadaan timoteyosow wixii laguu dhiibay ilaali oo ka leexo hadalka aan micnaha lahayn oo nijaasta ah iyo muranka aqoonta beenta ah oo qaar qirashadeeda aawadeed iimaanka ku gafeen nimco ha idinla jirto